wasiirka wasaaradda gargaarka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi caruush ayaa gudoomiyey kulan markaasi hay-adaha gargaarka iyo wasaaradda oo diiradda lagu saarayay arrimaha bini-aadanimo ee ka jira deegaanada koonfur galbeed iyo sidii markaasi loo xoojin lahaa wax ka qabashada arrimaha bini-aadanimada wasiirka ayaa sidoo kale hay-adaha la wadaagay safarkii shaqe ee madaxweyne lafgareen ku tegay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya halkaasoo kulamo kala duwan uu kula qaatay qaar ka mid ah safiirada loogana hadlay arrimaha bini-aadanimo iyo wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo roobabka la daadaalinaya in ay da-aan cabdinaasir cabdi caruush wasiirka wasaaradda gargaarka koonfur galbeed ayaa ka warbixiyey kulanka markii uu soo idlaaday maanta oo maalin arbaca ah bisha novembar labaatankeeda sanadka laba kun iyo labaatan iyo afar waxaa ilaahay mahaddiisa inuu noo qabsoomay kulankii hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo wasaaradda arrimaha gargaarka kulankaasoo hay-adaha iyo wasaaradda isku wareysanayeen xaaladda bini-aadanimada stateka waxaan ugu mahad celinayaa kulankaas waxaa goobjoog ka ahay wasaaraddeena caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shirka markuu bilowday waxaa warbixin bixisay wasaaradda gargaarka ka hadasha xaaladda degmooyinka iyo xogihii u dambeeyey oo degmooyinka aan ka helnay kadib waxaa warbixin guud oo adeegyada socda iyo meelaha gaabiska uu ka jira soo jeedisay hay-adda u n k l un ocha oo dhinaca coordinationka nagala shaqeysa kulankaas waxyaalaha updateka ocha iyo wasaaradda soo soo jeediyeen waxaa ka mid ahay assessment ama xog aruurin lagu sameeyey degmada waajid gaar ahaan dadkii ka soo barakacay dagaalada ka dhaca degmada luuq iyo wixii waxyaalaha loo qabtay iyo waxa u qorshaysan waxaan aad ugu mahad celinaa dhowr hay-adood oo ka shaqeeya arrimaha samafalka oo kale hay-adda mardo hay-adda actad hay-adda gareedo hay-adda d r c n r c save the children ay bilaabeen inay lacag yar oo kaash ah inay qoysaskaas siiyaan qaarna ay bilaabeen inay diiwaan geliyaan waa u mahad celinaynaa gurmadkaasi hor dadkaas hadda u bilaabanaya oo dhibaato aad u weyn ka soo gaartay oo guryahood laga soo barakiciyey nasiib darro qodobada kale oo shirka lagu soo bandhiga waxaa ka mid ahaa qaybta u qaabilsan hay-adda un-ka kalastarka qaybta cuntada food security u qaabilsan oo warbixin ka soo jeediyey adeegyada dhinaca gargaarka ha noqoto dhinaca cuntada lacagaha dadka la siiyo oo aad tabarta daran meeshay marayaan waxaa aad u welwelnay xaaladaas in gurmadka dadka baahan la gaarsiino aada u yaraaday berihii u dambeeyey ilaa laga soo bilaabo sanadka dhammaadkiisa dadkaasna run ahaantii waxay dad shaqaysan jiray oo xaalada iyo dhibaatooyin ku yimaaday sababay inay guryahooda kasoo barakacaan una baadaan gacan kale inay inay gaarto taasna waxaa aada looga dooda sidii loo kordhin karo oo dadkaas bulshada uu nugul sidii ay ku heli lahaayeen adeegyadaasi u baahan yihiin laakiin colays weyna laga muujiyey dhinaca kaalmada dhinaca cuntada iyo dadka lacagaha adeegyada markaalkood loo siiyo degdega ah oo culeysyada markay bataan loo siiyo oo hoos u dhacay wixii laga qaban lahaa waxaa kaloo warbixin soo jeedisay hay-adda balan international oo assessmenta ka sameysay ayadana u gaar ah degmooyinka baydhabo baraawe iyo xudur si shaqadooda meelihii ka soo baxaan gaab ama meelihii ka soo baxo gaabis inay dadka ka ku gaarsiiyaan